waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno eeweecan mayno cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka waxbarashada ee toddobaadlaha
guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago ha ku waaro wadankiinu wadankiinu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku hardina wadankiinu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku hardina waxaan nahay waayaha adduunyada waxaan nahay waddadii la soo maray waxaan nahay waayaha adduunyada waxaan nahay waddadii la soo maray maalintii waliba barbarta looga waramo maalintii waliba barbarta looga waramo waxaan waad ku qaadnay geyigiina waxu tara geyigiina waxu tara oo ka jira waxyeelada
mar kale saaxiib yaal ismaqal wacan oo wanaagsan barnaamijka waxbarashada toddobaadkan waxaynu diiradda ku saareynaa gabdhaha oo ku soo badanaya barashada culumta shareecada islaamka haddaba iyadoo aynu ognahay miisaanka ay leedahay in gabar wax la baro sidoo kalena lagu micneeyo haddii gabar wax la baro inay u dhiganto adiga oo qaran wax baray maadaama ay tahay as-aaska qoyska isoo saaraha xurur fara badan oo garaad ahaan iyo aqoon ahaan aada u dhisan ayaa haddana waxaa sii kala muhiimsan waxyaabaha la baraya gabdhaha waa ahmiyad gaar ah in gabdhaha si gaara loo baro aqoonta culumta shareecada islaamka si ay markaa u noqoto hooyo soo saarta caruur akhlaaq iyo diin ahaan dhisan haddaba muddooyinkii dambe waxaa soo badanayay macaahidda sida gaarka ah wax loogu baro gabdhaha culumta shareecada islaamka waxaynu soo qaadan doonnaa macadka khadiija bintu quweyda ee magaalada kismaayo kaasoo ay wax ka bartaan boqolaal gabdha ah kuwo kalena ay ka qalinjabiyeen ugu horeyn waa kuwan qaar ka mid a gabdhaha macadkaasi wax ka barta oo ka hadlaya sababta ay u doorbideen inay bartaan culumta shareecada islaamka waxaa sidoo kale ay soo bandhigeen waxyaabihii la baray magacay waa sucaado ciise xuseen waxaan kusoo biiray labada kun toban iyo sagaalkii horta waxaan qaataa kutubo kala duwan maadi iyo diinba waa ku qaadanaa maasha allah kutubada ayagakoona lasoo koobi karin maasha allah maadooyin kala duwan aa ku qaadanaa oo aad iyo aad u fara badan kutubta waana loo kala bedelaa hadba noocaa fasalba ugu qaadanaa walaahi aad iyo aad macaahidda kale wuu ka duwan yahay macadkan wuxuu u gaar yahay gabdho keliya maasha allah wax badanna waa laga faa'iidaa macalimiin waxaa haysanaa aad iyo aad u wanaagsan qaali cabdi axmed waa ku dhowahay barnaamijka waxaa ka bartaa sida qur-aanka kariimka iyo tasfiirka iyo siirada nebiga waxlahan waa waxa la midka ah wax badan ayaa ka faa'iiday oo wax oo diinta wax sida wax hore aan u baranin ayaa meeshan ka bartay wax walbana waa ka faa'iiday waxaan leeyahay diin si- diinta si wanaagsan aa loo barto gabdhaha ayaan la hadlaya waxaan dhihi lahaa diinta si wanaagsan u barto diinta waa wax wanaagsan adduun iyo qaran way ku anficaysaa تقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن ضعمت ولا شربت فواضمه وخذ بالجد فيه فإن أعطاك الله انتفعت وإن رضيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوفيق علمت فهل علمت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست إذا ما لم يفتك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت
ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano edeb lahaano casharkeena ka adkaano أقبلوا معلمين توالدكنا أدينو إذ لهانو أشركينا كأدكانو أقبلوا معلمين توالدكنا أدينو الله معلمكينا كان إنك شبه هيليو حالونا بنايا
dhinaca kale maamulaha guud ee macadka khadiijo bintu quweyda fawsiye aadan axmed oo waraysi gaara siisay barnaamijka waxbarashada toddobaadkan ayaa sharaxaysa ujeedka loo furay macadka tirada gabdhaha wax ka barta iyada oo heerka aqooneed ee ardayga ka baxa macadkaasi ku tilmaamtay inuu jaamacad si toosa u bilaabi karo isaga oo aanan marin dugsiga sare Een, madrasada horta waa madaraso eh, gabdhaha khaas u ah magaceeda waa khadiija bint quwaylid magacaasna waxaan kasoo een, kasoo ikhtiraacnay waxaa waa zawjaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam zawjadiisii maadaama meel gabdha ay tahay saas ayaan ugu dooranay maadaama ay ahayd khadiija ummahaatulmu'minaat ayaan ugu dooranay gabdhaha inaan magacaas siino markasta khadiija bint quwaylid aas ah aas aas aas-aaskeedii muddo taqriiban shan iyo toban sana asaasan tahay madrasada Een, labada kun iyo shantii ayay ahayd markii la hirgeliyey madrasada aas-aaskeeda ilaa al-aanna way shaqaysaa oo hadba gabdhaha ka ka qalinjabiya waxaa bixiyey dad culimo ah oo isu tegay oo fikirka aas-aaska in gabdhaha loo aasaaso meel ay wax ku bartaan ayaa ka ahaatay in magacaas maadaama gabdho ay yihiin oy u doorteen in magacaas khadiija bint khuweylid loo bixiyo ujeedka ugu weyn uguna horeeya waxaa ta loo aasaasay in gabdhaha jahliga looga saaro oo culumta diiniga iyo maadigaba laga dhiso maadaama gabadha ay tahay mujtamaca badhkiisa gabadh waxbaratayna waxaa la dhahay waa mujtamac horumare ummadda la-aana waxay soo saaraysaa jiilka een, nool markaas hooyadaa soo saarto hadda een, hormaraana waxay noqonaysaa hooyada ay waxbaratana waxay soo saaraysaa jiil hormaray cid walboo maanta darjo sare saar gaartayna waxa dhalay waa hooyo marka hooyada oo waxbaratay waa mujtamaca oo horumare walaahi maraaxil badan dee intaa uu dhisnaa een, shan iyo tobankaas sano uu shaqaynayay maraaxil kala duwan uu soo maray Een, hadba xaaladaha ka dhacay wadanka ama deegaanka aan joogno uu la tacaamulayay Een, arday badana saas ay tahay waa ka soo gudubno oo hadda waxaan u joogna waxaan joognaa xaaladii ugu wanaagsaneyd arday badana waa ay ka qalin jabiyeen oo falilahi alxamdu ilaahana ku mahadsan Maya, wallaahi sitaa magacaba kama arkays ka turjumayo oo khadiija bint khuweyd loo dhahaybo waa meel haweenka khaas u ah haweenkana ma kala socno tu yar iyo tu weyn iyo tu dhexe dhammaan gabdhaha maftuuxu u yahay maamooyinka waaweyn gabdhaha dhexe kuwa yaryar oo hadda tarbiyada ah eh, kuwa xanaanada hoose kulli waxaana waana gabdho oo keliya wax rag shaqo kuma laha waxa la barto waxa ugu khayrka badan culuum alislaamiya daraasaadka alislaamiya bixiya cilmiga maadigana kama marna oo gabdhaha een, waxay qaataan cilmi diini ah oo dhammaystiran iyo kii maadiga ah wuxuu ku bixi lahaa luuqa alcarabiya oo aasaaska diinta ah oo luuqadda carabiga base ah ingilishka way ku qaataan af soomaaliga ah xisaabtii kumbuyuutarkii waa culuum isku jirta maadi iyo diiniba oo gabadha markay ka takharushto meel kale wax uma raadsanayso jaamacad lay toos u tagay insha allah walaahi ardayga een, shuruudo lagu qaatuu leeyahay suluugiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa een, markuu soo buuxiyo shuruudahaasiitana dee ardaygaasiita waxaan shahaadada ku siinaa taqriiban lix sano ardayga inuu daraasada yacni qaabka waa saddex mustawo oo kala sarreeyo mustawiyaadkaas wuu ku baxaa marka insha allah isku duuduub ahaan lixdaas sano ardayga shahaado ku baxaa wallaahi horta een, aqoonta aqoon la barto waxaa u khayr badan diiniga een, waxaa lagu barta kan farqiga u dhexeeya wuxuu yahay yani qofka baranaya yani shareecada islaamka ama diinta islaamka daraasaadka islaamka baranaya waa qof yani aan la mid ahayn hadafkiisana uu yahay inuu mar ilaahay subxana watacaala raalli aanshihiisa gaaro cilmigii iyo risaaladii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu gudbiyo cilmigii oo dhammaystiran oo yacni aan ahayn cilmi aan in- in- aan dhammaystiran fuul ah ayuu ardayga qaadanayaa wakhtiga dheeraa oo labayo tobanka saa oo dhiganayana way ka gaaban tahay liajli waxay uga gaaban tahay yacni in waxaa lasoo khulaaseeyey barashadii iyo cilmigii iyo aqoontii shahaadada uu qaadanayo inuu la mid yahay ardaygaasiito haddii loo eego xataa ardaygaas waxaa laga yaabaa iskuullada ka soo baxo jaanib dhan oo dhinaca daraasaadka islaamka inay ka marantahay waxaa arkaysa arday ama jaamici had- dugsi sare dhameeyey gabar dugsi sare dhameyso aan garanin xataa dahaaro iyo xaydka say uga maydhato laakiin gabadha machadka ka baxday cilmigii kale oo maadiga ah xiste- xisaabtii iyo zantiifigiina way la taqaanaa waxaas u sii dheer inay taqaan culuuma sharciya fiqigii iyo doorkiisii iyo dahaaradii iyo mucaamilaadka dhan ay calaadiin u qaadato marka farqi weyn aan udhexeeyaan dhihi karaa oo waxaa afdal ah gabadha inay labada dhanbo ay barato والله هذا فرع إن لبعد ما لهن لكن ورجينينا إن إن شاء الله الرحمن ميلا بدن أو مقالة كمد أن جارسينو ظروف تهدين لو سامحة أو أهلنا ميلا نو مناسبة إن- waxaan jecelnahay inaan gaarsiino meelo badan oo magaalada ka mid ah Een, bismillaah horta wasaaradda waxbarashada waa ka diiwaan gashan nahay oo xiriir aad u wanaagsan aan leenahay oo macadka kaliya ay aqoonsan yihiinba in- in- in wasaaradda waxbarashada jubbaland waaye oo iyaga laftigooda booqashada way noo imaadaan oo naga warhaayo waa ka diiwaan gashan oo shirarkooda iyo kheyraa waxyaabaha oo iskuullada la isugu yaro iyo waan ka qayb galnaa waa xiriir wanaagsan aan leenahay jaamacadaha wakadaalik khaas ahaan jaamacadda kismaayo waxaan leenahay xiriir aad u wanaagsan bal iska badaaya sanadka hore ardayda noo takharujay waxaa noo takharujtay labada kun iyo labaatankii labaatan arday oo qalin jabiso shahaado aan siinay biakmaliha waxay siiyeen minxo oo haddana qayb ka mid ah ay jaamacad weli dhigtaan marka xiriir aad u wanaagsan aan leenahay jaamacadda kismaayo wallaahi tayadooda horta xeerka waxbara aqooneed ayaan ku qaadanaa macalimiinta gabdhahan waxaan u xulanay waxaan ogaanay oo la tarjubeeyey gabar gabar unbaa si wanaagsan wax u bari karto min jaanib diin marka la eegana waxyaabaha gabadha khuseeyo qofka si fiican ugu faahfaahin karo waa haweenta marka saas la ajligeeda aan ugu xulanaa gabdhaha ragna nagama marno way nala joogaan macalimiin rag ah dabcan in wax- dafcooyin badan aan ka qalinjibiyey oo shahaadana la siiyey akhiira xataa jimcihii u dhoweed hadda in waxaan bixinay shahaado Een, gabdhahana een, dadki dad- dadna waa iska daneystaan dadna dee way kula joogaan inta badan fursadaan siinaa oo macalimiinta gabdhaha joogaba waxay yihiin gabdhihii macadka ka qalinjabiyey jaamacad soo dhameeyey qaarkoodna haddaba jaamacadda ay arday ka yihiin waxba- madrasadana ay wax ka dhigaan oo macalimiin ay ka yihiin xiriir aad u wanaagsan naga dhexeeya madrasada asalkeeda waa madraso oo waxaa waaye yacni een, private iska ah oo cidda maanta dacmisa ama garabsiisa ama wax tarta ama ka warhayso haysaba waxba waalidiinta iyo bulshada rayidka ah marka xiriir aad u wanaagsan aan leenahay waxa uu uga duwan waa meel gabdhaha khaas u ah waa meel gabdhaha gooni u ah ay wax ku bartaan santarna waa xataa kuwa barta mee kuwa aan wax ka baran xataa masaajida ku yaal way ictikaafaan muxaadaraadka ku qabsadaan gabdhaha iskuullada xataa dhigto way imaadaan maktabada imaadaan waxbay ku diyaariyaan marka meel santar oo gabdhaha ay leeyihiin waa haweenoo dhan ay leeyihiin waa oo iyaga ay leeyihiin oo u madax bannaan yihiin xilligay doonaan inay dowraad ku qabsadaan muxaadaraad ku qabsadaan cilmiga diiniga ku bartaan farsamada gacanta ku bartaan waa meel waxay uga socaan waa meel ay gabdhaha leeyihiin walaa hadda tartan oo aan ka qayb galna ma jiro oo- oo musaabaqaad yani anaga banaanka naga aan ka qayb galna ma jiro laakiin sanawiyan waxaan sameynaa ramadaanta anaga dhexdeena fusuusha ardayda dhigata ayaan waxaan u qabanaa tartamo iyaga dhexdooda ay ku kala guustaan ku kala guuleystaan oo jaa-izaad iyo wax aan ku kala siinaa laakiin wax magaalada in fas- madrasada ka baxsan oo aan s- mm, musaabaqa la yeelin ma jirto waxaan rabi lahayn laakiin inaan insha allah xaawilno oon helno macaahid anagoo kale xataa iskuullada xataa inaan la sameyno tartamo wallaahi maca- macad karta nidaam uu leeyahay Een, waa sida dee macaahidda iyo iskuullada oo kale arday shifti subaxi soo gashaa jirto oo laba saac gasho ilaa waxay joogaan shan saac i bar haddana kuwo kale waxay soo galaan sideed saac ilaa kow iyo toban saac joogo wakadaalika maamooyin aqo- in- waxaa jiro khamiista iyo jimcaha oon fursad u heleyn maalmaha kale oo wax ku barta maalinta khamiista iyo jimcaha. marka waxaan dhihi karnaa isbuucii oo dhan fuula u shaqeeyaa Een, dadkaas wallaahi yani horta sidiisa wuxuu ahaa meel dacwi ah aan ugu talagalnay dadka inaan yani aqoontii aan sare ugu qaadno dadkaas waxbarashada ka daaday hadda laftigeeda een, si oo life ah waa kuu tusi karaa taqriiban een, saddex boqol oo arday oo waxaa jirto oo free ku dhigto aan wax laga qaadan una badan dadka aan awoodda u lahayn ama dadka kaamamka iyo qaxootiyada ama waxaas ah u badan oo waxbarasho lacag la-aan aan sinay kuwa keyrkooda oo awoodin cid walba oo timaado waxbarasho doonayso oo haddana duruuf sheegato waa la macaamilnaa ma celino oo way buuxaan iyaga laftigooda waxay leeyihiin fusuul gooni ah oo aan ku qaabilno een, dadkaas waxbarashada ka daaday aas ahaan maamooyinka laga yaabaa intii hore inayna fursadna helin ama ilmo koris ay ku jireen ama eeba soomaali da'digeeda awal maba ahayn gabdhaha in wax lasoo baro soo ma ahayn inta badan xoog waxaa la saari jiray rijaasha ama ragga way jiraan iyagana say yihiin ula macaamilnaa nooga bilaabna alifka si aan wax u barno xataa dhacday qaarkood ka mid ah inay xataa qalanjabiyeen oo shahaada aan siino maamo weyn oo lixdan sano jirto oo si fiican wax u baratay marka maamooyinkaas waa la tacaamulnaa iyagana waxay leeyihin fusuul gooni ah oo dadka waaweyn waxbarashada kasoo dahay ah way joogaan iyagana waa waan waxbaan barnaa fariinta ugu horeysa oo horta la wadaagaya waxay tahay gabdhaha inay wax bartaan waxbarashada fariidah waay calaa kulli muslim oo muslima gabar wax baratayna waa mujtamac wax bartay dhakhtarka aqoon-yahanka waxa soo saara oo soo tarbiya hooyo hooyada hadday wax baratana waa mujtamacan badhkiisu waa hooyo hadday wax barato ama gabadh ay wax baratana waa bulsho horumartay waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka i daawanaya ama dhammaan dadka joogo ma- maamulkan aan joogo jubbaland inay gabdhaha wax bartaan oo aqoontooda sare u qaadaan oo aqoonta ayna ka burburin oo aqoontooda ay gaaraan ilaa ilaa iyo ilaahay subxana watacaala uu ka oofsanayo laana waxaa la dhahay een, qofka waajib ayay ku tahay inuu wax barto inta ku dhashay ilaa iyo lixudka la dhigo marka waxaan ugu baaqayaa dhammaantood inay wax bartaan aqoontooda sare u qaadaan soo haleelaan goobaha waxbarashada xataa hadday u suuroobin meelaha kale meeshaan way u furan tahay gabdhaha hooyooyinka inay aqoontooda sare ugu qaadaan soona haleelaan aan isku soo dhaweynaynaa gudahaan toddobaadkana saaxiib yaal inta aynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxbarashada oo aynu diiradda ku saareynay gabdhaha kusoo badanaya barashada macaahidda lagu barto culumta shareecada islaamka inta aynu barnaamij cayaankani toddobaadka xii ku kulmi doona sidaa iyo waxbarasho horumar leh Ay waayaha adduunyada waxaan nahay waddadii la soo maray waxaan nahay waayaha adduunyada waxaan nahay waddadii la soo maray maalintii waliba barbarta looga waramo maalintii waliba barbarta looga waramo waxaan waad ku qaadnay geyigiina waxu tara geyigiina waxu tara oo ka jira waxyeelada oo ka jira waxyeelada waalidkeeni oo ehelkeena iyo walaalihiin baa wiiradaan ka dhowro waalidkeena wehelkeeni iyo walaalihiinba wiiradaan ka dhowro wada dadaalka ha ka walaacin waxyihiina wada jirkeenu soomaali weyno isku duuban waayi maayo wada dadaalka haka walaacin waxyahiina wada jirkeenu soomaali weyno isku duuban waayimayno wadankeenu waa wadnihii jirkeena waraabinaayi dhiigo aan ku wardiyeyna wadankeenu